asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta waana xubinteenna murtida maanta ee dhinacyada badan waxaynaga tusisa waana xubinta murtida maanta ee aalaabaan halkan ka soo jeediyo aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadde waana xubinta murtida maanta ee aan isleeyahay dadka haddii eebba idmahayo kuwii dhintay iyo kuwa hadda noolba way la hadashaa kuwii dhintayna horey ayay wax ugu sheegtay kuwa maanta noola waxay u sheegtay kuwaa hore iyo waxay kuwan laftooda u sheegi lahaydba way isugu daraan waana xubnaha murtida maanta ee mar la dhihi karo waa kuwo duuga marna la dhihi karo waa kuwo dhaxal ah marna la dhihi karo waa kuwo qaaraamiya marna la dhihi karo waa kuwo casria waana xubnaha murtida maanta ee badanaa bulshada ka eega dhanka xaqiiqada waana xubnaha murtida maanta ee waxa ay gudbinayso ama ay soo saaraysaay uu noqdo mid ku salaysan talo iyo toosin arrimaha bulshada dhankooda wanaagsan ka taabagelaysa xubintaanan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa idamka eebe waxaa la yidhi saddex waa loo yaabaa saddex waa loo yaabaa saddexdaas dib baa loogu yaabaa ama nolosha ay maanta nool yihiin ayaa loo yaabaa inay nolol dhibaato ku noqoto ama waxaaba looga yaabaaba nolosha dambe ee aakhiro saddexdaaba waa loo yaabaa xaalkooda waxaa la yidhi saddex waa loo yaabaa saddex waa loo yaabaa dadaan eebbe addeecin madax aan xaq adeegin iyo ooriyo aan rag maqlaynin saddexdaaba waa loo yaabaa oo fiirsayaa waxaa lagu leeyahay saddex waa loo yaabaa dadaan eebbe addeecin madax aan xaq adeegin iyo ooriyo aan rag maqlaynin saddexdaaba waa loo yaabaa bal u fiirso yayna kaa hoos bixin xubintu waxay inoo sheegaysaa saddexda loo yaabaaye midba ujeeddo gooniya in loogu yaabayo oo yaabista loo yaabaye ay ka imaanayso waana arrimaha maaragtay arrimaha bulshadu ay ka aasaasanto midda koowaad waa dadaan eebba addeecin dadku haddayna dee allahoodiiba caabudin waa loo yaabaa oo ama cadaab baa looga yaabaa ama in ilaahay rogo dhulgariir iyo balaayo ku sallad iyo colaad iyo wax laga yaabay ayaaba halis ay u yihiin waa qodobka koowaad waa dadkii oo dhan oo duuduuban waa qodobka labaadee waxa weeye madax aan xaq adeegin waa madaxdii oon xaqa ku dhaqmaynin iyadana waa loo yaabaa oo ummadaasoo dhan in iyaga madaxooda ama waxa ay samaynhayaan darteed in ummadaasoo dhan dhibaata u gaadho ama loo dhanqaryeeyo ama ay qac uga yeedho ayay halis u tahay arrintaasi waa madax aan xaq adeegin ilaan waxaay adeegayaan xaq maehe oo xaqdarray ku adeegayaan oo maaragtay cadaalad darra iyo eex iyo qabyaalad iyo nimboobsi iyo dhaqaale xumo iyo boob iyo musuq maasuq ayay ku dhaqmayaan iyagana ilaahay xaggiisaa looga yaabaa ama xagga adduunyaha looga yaabaa oorya aan rag maqlayninna waa loo yaabaayo marba hadday haweenkii ooryaha ah ee guryaha joogay raggoodii ayna la tashanayn haweenka waxaa lagu yidhi hadda ogow markii xagga diinta laga hadlayo ninkiinana adeeca ilaahayna caabuda jannada si fudud baad ku gelaysaan intaasaa la yidhi moogtahay oo amarkaasaa la faray iyaguna waxay taagan yihiinba maaragtay maanuu ninkayga waxii sheegi kara see wax iigu sheegi karaa muxuu muxuu iga dhaadhicin karaa ma aqalka anaa mas-uulka isagaan mas-uulka ah saan doonaan u dhaqmaa waxaan doonaan samayna taasuna waa arrimaha loogu yaabahayo haweenka ayay ka mid tahay saddexdaa arrimoodba waxaa la yidhi waa loo yaabaa waxayna leedahay xubintu saddex waa loo yaabaa dadaan eebbe addeecin madax aan xaq adeegin iyo ooryo aan rag maqlaynin saddexdaaba waa loo yaabaa sida loogu yaabahayana mustaqbal ahaan baa loogu yaabahayaa aakhira ahaan baa loogu yaabahayaa joogitaan ahaan baa loogu yaabahayaa shaqo ahaan baa loogu yaabahayaa iyo howlo kaleoo fara badan ayaa loogu yaabahayaa waana arrin halisteeda gelinaysa waa loo yaabaa marka inay halis galaan mahmaada maanta aan ku soo qaadanayna xubinteennan murtida maanta idamka eebbe waxaan dhahaynaa jacayl aan wadaag lahayni jahwareer buu dhalaa waa jacayl aan wadaag lahayni jahwareer buu dhalaa